warkii oo fidsan bisha maarsa maanta waa lix iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo toban maalintuna waa maalin axada warka waxaa stuudiyahan wadajir radio ee magaaladan atlanta si toosa idinkaga soo tabin doona anigoo cabdilcasiis siidi waxaana igala qayb qaadan doona wariyaasheena ku sugan gudaha dalka soomaaliya wararkeena maantana waxaa ugu dooroon madaxweyne xasan sheikh oo soo guryo noqday islamar ahaantaana ka hadlay dagaalada haatan xarakada shabaab lagula jiro gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed madoobe nuunow maxamed oo maanta khadka telefoonka kula hadlay jaaliyadda koonfur galbeed ee ku nool north america ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo al-shabaab maanta kala wareegay deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe gudoomiyaha gobolka gedo oo sheegay in ay wadaan abaabul maamul ay ugu sameynayaan buur dhuubo isla mar ahaantaana ay dagaal la geli doonaan shabaab kaasi oo ay ku aadan kaas oo ku aadan in ay gacanta ku dhigaan degmada baar dheere ee gobolka gedo boqolaal qoysa oo ka barakacay dagaaladii ka dhacay buur dhuubo oo xaaladooda nololeed laga deerinayo siinaayaha somalilan oo booqday iyo puntland oo booqashadaasi ka caraysiisay aynu ku horeyna ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib kolkii uu safar kaga yimid dalka jabaan oo maalmihii lasoo dhaafay uu ku maqnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maqrinimadii caawa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar ugu maqnaa wadanka jabaan ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheikh ayaa sheegay intii uu ku sugnaa jabaan mas-uuliyiinta wadankaasi oo kala hadlay laba qodob oo taabanayay dowladda jabaan ee dib u habeenayay dib u egis ku sameyso kaalmada ay siiso dowladda soomaaliya iyo in ganacsatada wadankaasi u dhashay ee jabaan ay soomaaliya ku samaystaan maalgashi dhammaanna waxyaabihii ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta wadanka jabaan ayuu sheegay madaxweynuhu inay isku soo afgarteen dhammaan yacnii waxaan ka wada hadalnay waxay ahayday cooborationka ka dhexeeya jabaan iyo soomaaliya oo laba qaybood uu qaybsanaa mid ahaa in kaalmada soomaaliya ay siisay jabaan in dib u oogis lagu sameeyo oo yani diiraddeeda dib loo habeeyo wixii maadaama dalka emergensiskii hadda uu kasii baxayo oo dibudhis iyo dibu habeyn iyo la gelayo soo kabasho in sidii soomaaliya loo kaalmey jiray dib loo eego oo si ka duwan loo kaalmeeyo mid ay ahayd midda kalena waxay ahayday private sectorka ama dadka ganacsatada reer jabaan fursadaha dalka soomaaliya ka jiraahay iyo sidai ay maalgelin soomaaliya ugu sameyn lahaayeen mustaqbalka marka labada arrimood ayaa ajendayaasheen ugu waaweynaa runtii labadabana wax la taaban karo yaan isla soo meel dhignay oo dabcan u baahan in hore loo sii wado madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalada ka soconaya gobolada dalka waxa uu sheegay in dagaaladaasi ay ka garabsiinayaan guud ahaan beesha caalamka dhowaana lasoo gebagabayn doono shacabka ayuu ugu bishaariyey inay arki doonaan nabada dalka oo hormarta dalkeennu dhowaan haddii alla yidhaahdo wuxuu ka bixi doonaa meel aanay dowladdu kontaroolin oo bar madow ah oo dadka soomaalida balaayo looga soo maleego in dhowaan laga waayo dalka ayaan rajaynayna haddii alla yidhahdo dadaalkaasna waa dadka soomaaliyad oo dhan ayaa ku wada jira baasha caalamkaa ku garab taagan si gaar ana waxaa dhiigooda iyo naftooda ugu horay ciidamada qalabka sida soomaaliya oo aan aad iyo aad u hambalyeynayn mar kalena dadka soomaaliyed waxaan kusii dhiirigelinaynaa inay garab istaagaan gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa maanta waxa uu sheegay in kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu furmi doono labiyo labaatanka bishan maars ee aynu ku jirno saacaddu kolka ay tahay sagaalka subaxnimo gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka ee ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisuba in ay soo xaadiraan wakhtiga uu u qabtay kaas oo ah labiyo labaatanka bishan oo ah toddobaadka soo socda saacadduna kolka ay tahay sagaalka subaxnimo halkaaad weli nagala socotaan waa wadajir radio si toosa uga dhegaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda kulan ballaaran oo dhanka isgaarsiinta khadka telefoonka ah ayaa maanta waxa guud ahaan ka dhacay guud ahaana ka qayb galeen jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ee ku sugan north america dalkan maraykan iyo weliba wadanka canada ayaa waxaa lagu qabtay gudaha khadka internetka kaasi oo ay inta badan isku weydaarsadeen su-aalo iyo weliba aaraa ku saabsan xaalada guud ee koonfur galbeed haatan kadib kolkii madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddi guurto intaba loo magacaabay hogaanka maamulka koonfur galbeed haddaba kulankaasi khadka telefoonka waxaa kaga qeyb galay xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo isaga ku booriyey guud ahaan dadka u dhashay koonfur galbeed in ay u midoobaan sidii ay wax u wada qabsan lahaayeen sidoo kale ayaa waxaa halkaasi ka hadlay xasan shure maxamuud oo ah guddoomiyaha caqalka sare ee baarlamaanka guurtada ah ee koonfur galbeed dhankiisana waxa uu sheegay in howl bilow ah haatan ay hayaan isla mar ahaantaana loo baahan yahay kaalinta kaga aadan in ay ka qaataan qeybaha kala gedisan ee bulshada sidoo kale ayaa kulanka waxaa ka hadlay maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka isla markaasna ka hadlay guud ahaan waxqabadkoodii iyo halkii ay ka soo bilaabeen iyo weliba waxa ay maanta marayaan isagoo sidoo kalena sheegay in guud ahaan ilaa iyo haatan arrimuhu ay si wanaagsan ku socdaan dhanka kale ayaa waxaa khudbadihii halkaasi laga jeedinayay kusoo gabagabeeyey madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya madane madoobe nuunow maxamed waxa uuna sheegay in midnimada iyo wadajirka ay tahay doorka keliya ee ay ummadda nolosheeda ku maareyn karto isla mar ahaantaana maamul kastee la helaa uu u baahan yahay shacabkiisa madaxweynaha oo hadalkiisa ambaqaadaya ayaa waxa uu yidhi
dhammaan tiin meeshan ka salaamay booliska farta quraan kariimka magaaga kiga iyo magaaga gudoomiyaha madaxweyne ku-xigeenka iyo magaaga golaha bulshada iyo magaaga shacbiga koonfur galbeed guud ahaan mayba aad iyadan faraxsanaa in wanasmeerna ma iyadan faraxsanaa dadaalkii juhdigiisa liiteen ma iyadan faraxsanaa runtii liig iyo spiritkiisa muujireen dhammaantiin kii farxad tabigaasen salaame salaanka bacdi mayba sheegay umudun taarikhta ogtiin walaayahmad ogtiin waa ilhamarsi ogtiin afartan kun sagaal boqol afartan toddobada ilaa geedka yaa salandoodasi halihii kasta baha federaaldastiisalandilaayi hasi yeeshee ummadii soomaaliya geedka meelkasta roogta nidaamkii federalismka qaadasi waqooyi ilaa iyo maaragta meelanka damboyta umujino maaragtay nabdii kun sagaal boqol afartan toddobadii caay yaa geedka bisafahmi iya ummadu maaragtay tadamaamtii gobolladan koonfur galbeed yaa andamboyaan oo ogtiin dhulkaanka hayrad badan ah dhulkaanka baahad weyn ah dhulkaanka population badan ah dhulkaanka maaragtay walsaaro asaaro badan ah dhulkan xanuunsan ah dhulka badna oo welila oo aragtay badina ah marka ilaahay maxadiis in sifagaare ayaaba oo lifto gobol shacabka degan roogaan oday dhaqameedyada roogaan ilaa dhowr iyo toddobaatan oday dhaqameed oo dhowr iyo toddobaatan qabiil hasi jeedaan roogaan iska sale laanshaadka guri kale wadanku xafidada shirkaasay muddo sanadii waldheer lamboobana lamadhuumadaana oo la fogaaya dadkii wax kaga galaan gudulaatayku ha ajiibeen yaa meel fagaare eh yaa meelka ansaxiye dastuurkii wala ansaxiye calankii haddana hafladan suure meel fagaare la saari kamacagi hidi doorashada maaragtay yaa la qobadi isigi mada ilaameylan kastoo diyaaragan wugta antartama hogaaminta qolada gobolada nisa gobole ilaa iyo toddoba ruux iyo tartankiia diyaalgarowti madaxweynenimada madaxweyne ku-xigeenka koowaadna qofaan tarimi toddobadii qof qofaa tanaasili dismadooda tartamen isfagaare toddobaatan iyo sido oday dhaqameed codka lahaayeen dooradaayeen quntuuq dhaleelka dooradii ilaahayna codka dhikay in aan hakabahmeyni intii kalayna tartamaasi hambaliyeen lama ina socdooda la socodkeen jarka si farhadle reereenle maaragtay u ogolaadeen natiijada doorashada ilaa iyo hadda tallaabooyinka inuweli meela marahayaan maybaa midnimada dhamaystirkii xukuumaddii oo ka bilaabo madaxweynaha iyo ku-xigeenshay weliba wasiiradan dhikayaa todobaadku waa taasoo galabtiisa insha allahu tacaala dhismaha xukuumadda galaana saaran weli xukuumadda baarlamaankii xulitaashi hadda la galahaya oo odayaasha toddobaatan iyo saddexda oday yaa qiibsadahayaan خير ولد يقول الهلا يجي ممالا يسدالا يلا نقوم تبي حوالا مليس يلا نقيسونا أخطار إنما الدنيا إنما أمر ما شيء لو منهز تعتقد أن استلمات الدولي إن كان لا لما يموجينا وبيش لهنكا وقولي بوشتو عبدين اسمدي ورنتي أنه رضي أنتم يبقى أمرين guulshii amiinkooda dhiisana allahayna dhammaantiyo alwaaxka dhiifudaayeen gaashish dhiifudaayeen oo niman damadeena kajaran baydhabo la guulshiisaadeen kajarna meelaskala noolaayeen yaa guulo yaa laka dhaliyey insha allahu tacaala dad badan oo aysan timida tagina runtii maygu waa galantiyo adeesi oo shirko wada lakaweli may haayeen in laska taladayahaayey abtida guntida kadeyahay muadale madada maydha keeladahay dowlad wada makala darsana reer caalam wada maka darsana ururo kaleeto wada maka darsana umad kaleeto wada maka darsana dadka dowladadii yaa dhaqaalaha diibay antum umadayartay nololiyo iyo jiifsho iyo fakiisho iyo kiisida gaawadi gaadidsho amaansho yaartay yaa sugaayan yaa iskasaladan khudbadaas oo aada u dheer waxa aad ka dhammaystiran kartaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka internetka oo ah www wadajirradio com sidoo kale ayaa waxaa barnaamijka aanu gelin doonaa haddii allaha awoodina laga helo daafe com sidoo kale ayaa khudbadaha waxaa ka mid ah khudbadihii ay jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamuud sayid aadan malaaq xasan shure maxamuud malaaqa guurtada golaha koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil intubana waxa aad ka daalacan kartaa aad ka dhegeysan kartaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa daafed comna barnaamijkaas aad kala socon doontaa dowladda soomaaliya ciidamadeeda oo garabsanaya kuwa amisom ayaa waxa ay la wareegeen qeybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa maanta deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxay kala wareegeen ururka al-shabaab degmada warshiq iyo deegaano ka tirsan ayaa ka mid ah deegaanada al-shabaab laga saaray waxaana ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay kula wareegeen deegaanadaasi si nabad ah maadaama al-shabaab ay kasii baxeen markii ay kusii dhowaayeen daa-uud xaaji ciro afhayeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa kaga warramay warbaahinta wadajir siday ula wareegeen deegaanada ay ka qabsadeen al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka amisom waxa ay saaka bardadii ay ka baxeen deegaanka xilmacaan ee gobolka shabeellada dhexe waxa ayna runtii si nabadgelyo ah ay kula wareegeen degmada warshiik ee gobolka shabeelle oo ah degmo istraatiiji ah waa ay kasoo gudbeen oo waxa ay la wareegeen sidoo kale degmada raagacaadna runtii degmada raagacaadana waa ay la wareegeen iyaguna si nabadgelyo ah waxaana runtii halkaa isugu soo baxay dad aada u fara badan oo runtii weynaya maadaama dadku ay ahaayeen dad muddo aada u dhibaataysnaa oo qalihii nabadiiska dhibaato xoogli ay ku hayeen marka waxa weeye haddana waxa ay kusii wajahan yihiin oo ay kusii socdaan degmada cadale insha allahuna hadduu ilaah yidhahdo waxaan rajeynaynaa in qolyaha nabadiidka ah laga dulqaado ummadda ay dhibaatada ay ku hayeen muddada bismillahi karim haddana ciidanku ay kusii socdaan degmada cadale daa-u deegaanada aada inoo sheegayso inaad al-shabaab kala wareegteen ee gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan imise degmo ayay gaarayaan wallahi waxay gaarayaan hadda ilaahi laba degmo degmadii saddexaad ayay kusii socdaan hadda dadkiina waxa weeye dad aada u dhibaateysna ayay ahaayeen oo xoolahoodii iyo dhiigoodiiba la waanaystay weliba hadda degmooyinka qaar ay hadda degmooyinka qaar ay ciidanku ay qabteen waxay ahaayeen dadkooda waa la dhibaateynayay oo waxaa lagu xuljeynaya lacago aada u fara badan oo aysan haynba inay keenaan marka runtii dadkuna aada bay ugu faraxsan yihiin in laga soo gaaro dadka kalena insha allahu ku nool deegaanada kalena waxaan rajeynaynaa sidaan oo kale in
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi warbixintaas nooga soo diray isla magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdikaliil ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay maamul u samayn doonaan degmada buurdhuubo oo ay ka qabsadeen xarakada shabaab islamar ahaantaana ay duulaan ku yihiin magaalada baardheere haddaba waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi ayaa waxa uu ka wareystay guud ahaan arrimaha ku aadan dagaalada ka socda gobolka gedo su-aasha ugu horreysay oo weydiiyey ayaa waxay ahayd bal guud ahaan inuu ka warbixiyo xaaladda amni ee gobolka male ee howlgalka waa lagu jiraa guud ahaan gobolka o dhan buu ka socdaa hadda degmada buurduubaan ku joognaa oo ka qabanay kooxihii dada ahaa waana lasii wadayaa goob kastoo ay joogaan gobolkan waxay hadda gacanta ku hayaan degmada baar dheere bay weli kusii dambeeyaan ayadana waa kuegnaa insha allahu rabbi alla waa tahay gudoomiyayaasha jaclan kuweydi waxay tahay dagaaladii ka dhacay buurdhuuba dad aada u tiro badan ayaa ka barakacay guryahooda dadkaasi dib ugu soo laabteen guryahooda way kusoo laabteen wax shidahana hadda kama jiraan buurdhuuba maalmahan magaalada weerar ayaa ka dhacay iskahorimaadyo mararka qaarna duqeymo ayaa dhacayay marka arrimahaasi maxaad ka aaminsan tihiin waxa weeye hawshaasi howl hadda anaguna waa cusub maaha magaaladana wax weerar oo ka dhacay ma jiraan meelo ayagoo ay isku urursanayeen oo isku dhuumaalaysanayeen bay ahayd weeraradana meeshay ka dhacayeen hadday ka gooralana meesha isku ururiyaan oo lamaqlaa looga daba tegi waana la dabaasha doonaa insha allah xarakada al-shabaab mas-uul u hadlay wuxuu sheegay in diyaarad la doonaya dhaawacyo meedad inay qaado oo ciidamo ethoobiyaana inay weerareen islamarkaana ay waxyeelo u geysteen ama isirtag ay ku sameyen diyaaraddaas inay soo cagadhigato islamarkaana ay dib ugu laabato magaalada baydhabo warkaasi maxaad inoo sheegi kartaa waa arrin la yaab le weye waxaa mashaakil le anagu shabaab hadda lama yaabayno horta xaraka wax la yidhaahdo ma jiraan nimankan kooxa burcadaynaya oo dadka rayidka abaaranaya oo dariiqada taagan bay noqdeen ma jirto diyaarad ay waxyeeleeyeen iska dhaafay hal qof ay waxgaarsiiyeen ma jirto shalay iyo daraad labadaba diyaarada ayaa halkaa degahaya qaarkood wayba baryeen wax dhiba iyo muxuu ahaa awood ay ku waxyeeleeyaanna halkaa maba ka jirin waxaana ugu liita adduunka qofka hadduu mar yahay nafsiyo hafar waa arrin mushkilad ah marka kolay kooxa naftood hafara weye waxaa warbaahinta geliya warkaas wax shabaab la yidhahdaa ama mxuaha xaraka shabaab la yidhahdo annagu aan aqoonsanahaana ma jirto waraysigaas oo aada u dheer waxaad dib uga daalacan kartaa fadhigeen oo ah wadajir radio dot com sidoo kalena daafeed dot com madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa maanta waxa uu booqasho lama filaana uu ku tegey degmada laasqoray oo ka tirsan gobolka sanaag haddaba booqashadaasi uu ku tegey madaxweynaha ayaa waxay carab baahsan ka keentay maamulka puntland ee uu hogaamiyo cabdiweli gaas bal aan ku horeyno marka hore warbixinta laga soo diray dhankaasi iyo hargeysa madaxweynaha somalilan oo maanta gaadhay magaalada laasqoray ee gobolka badhan wuxuu madaxweynaha somalilan uu dhagax dhigay mashaariic cusub oo ay xukuumaddu ka hirgelin doonto magaalada laasqoray iyo guud ahaanba gobolka badhan madaxweyne silaanyo oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin inay maanta soo gaadhaan magaalada laasqoray isagoo kala hadlay mashaariic uu hirgelinayo ayaa waxa uu yidhi wasiirka kalluumaysiga somalilan cali jaamac buuraheed oo ka mid ahaa dadka kuwa helinayay ayaa sheegay in ay dhagax dhigayaan dekedda laasqoray madaxweynuhu wuxuu ka dhagax dhigay dixidii kalluumaysiga oo horey burburtay ee dowladda hore digi jirtay oo runtii kalluumaysatada reer laasqoray aada ugu dayaxan yihiin ayuu maanta dhagax dhigay oo kala soo arkay isbitaalkii oo soo arkay wasaarihii kalluunka iyo tii dowladii hore lahaydba oo soo arkay waxyaabihii arrimaha bulshada oo dhan iskoolkii dhammaan waxay arrimaha bulshada oo dhan soo arkay magaran wasiirka caafimaadka iyo wasiirka gaashaandhigga somalilan ayaa iyaguna hadal guubaabina halkaasi uga jeediyey dadweyne fara badan saddex iyo labaatan sano kadib waa markii ugu horreysay ee madaxweyne somalilan ka tirsani uu gaadho magaalada laasquray ee gobolka badhan haddaba booqashadan ayaa waxa ay ka caraysiisay maamulka puntland dhankiisa ayaa war-saxaafadeed laga soo saaray arrimahaasi waxa ay ku sheegeen sida tan shirkan jaraa'id uu maanta xarunta wasaaradda warfaafinta maamulka puntland ee magaalada garow uu ku qabtay wasiirka wasaaraddaasi warfaafinta cabdiweli xirsi cabdulle inaguran ayaa waxa uu kaga warramay cambaareyn uu maamulka puntland ka soo saaray socdaal uu maanta degmada laasqoray ee gobolka sanaag uu ku tegay madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxamuud silaayo wasiirka warfaafinta cabdiweli indhaguran ayaa ku tilmaamay tallaabadii lugta ahayd ee maanta siilaayo uu ku tegay qayba ka tirsan gobolka sanaag mid lagu daandaansanayo maamulka puntland islamarkaana aan loo baahnayn in deegaano ka tirsan maamulka puntland ay soo gaaraan mas-uuliyiin maamulkaasi somalilan ka tirsan sida uu ku hadaaqay wasiir cabdiweli xirsi cabdulle indhaguran waxaa saaka oo taariikhdu ay ahayd lixiyo tobankii bishii saddexaad laba kun iyo afar iyo toban subaxnimadii si xadgudub ah ku yimid degmada laasqol oo ka tirsan dowladda puntland madaxweynaha maamulka somalilan mudane axmed maxamed maxamuud shiilaayo taasoo ah daandaansi iyo xadgudub lagu soo xadgudbay xuduudda puntland haddaba puntland waxay diyaar u tahay inay difaacdo xuduudeeda islamarkaasna waxay ka digaysaa wax kasta oo keeni kara colaad dhex marta dariskeeda iyo isku dhac maamuleed iyo shacabka dariska ah waxaan aada uga xunahay dhacdadaas dhacday innagoo ka fakaraynay
sidoo kale wasiirka warfaafinta ayaa ka jawaabay su-aal la weydiiyey oo ku aadan in ficilka cambaaraynta ay muujiyaan oo keliya oo aysan haynin tallaabo muuqata oo kaga aadan ka hortagga saraakiisha maamulka somalilan ee ku aadan inay soo gaaraan deegaano ay sheegato in puntland ay maamusho qoray meel colaadeed iyo meel furan iyo meel musiibo loogu talagalay ma ahayn ciidanku wuxuu u jiray in xoogaa ka durugsan marka siilaayana wax badan ma joogin
intaa haynoo joogo barnaamijkeena maanta inoo soo bilowday saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo iyadoo haatan afartii galabnimo ay daqiiqad keliya dhiman tahay inta dib dambe barnaamij kaloo xiisale aan ugu kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen yuusuf sheekh cadow iyo farsamo yaqaan maxamed siido oo intuba idiin leh sidaas iyo ammaano allah
redio wada jir waa idaacad madax bannaan kana madax bannaan siyaasadaha isdiidan ee beelaha soomaaliyeed